وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ilaahay baa subxaanahu watacaala walaalayaal mahad leh ina gaadhsiiyey bisha ramadaan waxaynu rabbi subxaanahu watacaala weydiisanaynaa inuu inoogu dhammaystiro khayr iyo wanaag iyo cibaado ilaahay subxaanahu watacaala inaga aqbalo waxaa rabbi subxaanahu watacaala aynu ka baryaynaa inuu inaga dhigo kuwa bishan laga xoreynaayo naarta insha allahu tacaala intaa kadib dersigeennan waxa uu ku saabsanaan doonaa axkaamta soomka axkaamta soomka inuu qofka muslimkii wax ka ogaadaana waa muhim soomka fadligiisa iyo wanaaggiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu inooga warramay rasuulkuna uu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam yeelan maayo wanaaggaasi iyo nafciga iyo waxtarka haddaanu noqon soomkii sharciga ahaa soomkuna noqon maayo soom sharci ah ilaa inuu yahay mooyaane mid niyada qofka soomani ay wanaagsan tahay oo qasdi keliya ujeeddo kale aanu ka lahayn ilaahay wejigiisa mooyaane subxaanahu wa tacaala arrinka labaad waxau noqonayaa soomku waa inuu noqdo mid waafaqsan sharciga sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam mana noqon karo soomku mid sharciga waafaqsan haddii aan la ogaan oo aan la baran axkaamta sharciga ee soomku uu leeyahay sidaa awgeed soomka axkaamtiisa in la ogaada waa muhim jiddan soomku luqada carabta marka la eego macnihiisu wuxuu noqonayaa alimsaak in laga istaago shay ama hadal ha laga istaago ama socod ha laga istaago ama cunto iyo biyo ha laga istaago luqa ahaan waa sidaa amaa soomka sharciga ee diiniga ah waxaa macnihiisu uu noqonayaa istaag iyo haysasho niyadii ay la socoto oo laga istaagayo cunitaanka iyo cabbitaanka iyo shahwadda laga bilaabo waagu marka uu caddaado ilaa laga gaadhayo waktiga qoraxdu ay dhacayso soomka sharcigaa tacriifkiisi waa kaa soomka xukunkiisu soomku waa rukun ka mida arkaanta islaamka waana mid faral ah sida uu tusiyey alqur'aan alkariim iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahlulcilmiguna ay isku waafaqeen bal muslimiintao dhammi ay isku waafaqsan yihiin qofka soomka ka taga isagoo diidda waajibnimadiisa qofkaas wuxuu noqonayaa qof kufriya oo millada ka baxa oo murtada ayaa u noqonaya qofka ka taga isagoon waajibnimadiisa diidanayn ee uga taga tahaawunan fududaysi uu fududaysanayo iyo isagoo hawadiisa raacaya wuxuu noqonayaa faasiqun min alfasaqa wa murtakibun likabiira qof ka mida kuwa faasiqiinta ah ee ilaahay taacadiisa ka baxay subxaana wa tacaala waxau noqonayaa mid sameeyey dembi weyn oo kabiira ah khatar weynna waa uu ku sugan yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay xadiid saxiixa waxay yimi buu yidhi laba nin waxa ay dabeetana ii kaxeeyeen meel buura hoosteed buurtan fuul bay yidhaahdeen buurtaasi waa buur aada iyo aada fuulitaankeedu u adag yahay iyo koritaankeedu waxaan ku uhi way adag tahay oo lama kori karo waxay yidhaahdeen waanu kuu fududaynaynaa ee kor waan koray bu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxaan maqlay buuq iyo qayla iyo sawaxan waxaanan arkay buu idhi dad laysku xidhay afkooda iyo boqnahooda qowlaladuna ay jeexjeexayiin oo dhiiguu ka da'ayo waxaan ku idhi buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwani maxay ahaayeen waxaa la yidhi waa kuwii wax iska cuni jiray iyadoon la gaadhin waktigii cunitaanku oo xalaal noqonaya bisha ramadaan cadaabka noocaasi ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadkaasi u diyaariyey maxaad u malaynaysaa markaa ka isagoo aan soomahaynba waa kii soomaayey ee waktiga oo la gaadhin haddana afurayey ka aan soomahayna arrinkiisu waa ka daran yahay soomku fadli weyn buu leeyahay wuxuu ka warramay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inuu yahay gaashaan naarta la ysaga dhigo iyo dhufays naarta laga galo waxaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam qofka maalin ilaahay daraaddii u sooma ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa iyo naarta wuxuu kala fogeeyaa sabciina khariifan masiiro meel masaafo loo socdo toddobaatan dayrood soomka jannada ayaa lagu galaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ku idhi buu idhi saxaabiga la dhahdo abu umaama waxaad itusisaa rasuulka ilaahay oo camal aan sameeyo jannada aan ku galo wuxuu idhi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam calayka bisowm fa innahu laa mithla lahu waar soomka daa'im oo soomka farabadi soomka wax la mida ama waxu dhigmaa ma jiraan nasaa-i baa wariyey kuwa saa'imiinta ajarkoodaa loo dhammaystirayaa bikayri xisaab qofka soomani wuxuu leeyahay farxataan maruu ku farxo afurkayo maruu farxo ilaahay markuu la kulmo subxaana wa tacaala qofka sooman luumka afkiisa ka muuqda ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon subxaana wa tacaala min riixilmisk soomka iyo qur-aanku way shafeeco qaadayaan siduu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo soomku wuxuu odhanayaa ilaahay oo aniga ayaa u diiday cabbitaankii iyo cunitaankii qur-aankuna wuxuu odhanayaa waxaan u diiday habeenkii hurdadiisii macanaa waa uu akhrinayo wuu igu tukanayay ilaahay subxaana wa tacaala jannada waxa uu ku sameeyey albaab la yidhaahdo baabu rayaan albaabkaasi waxaa ka galo un dadka sooman marka iyagoo ay galaanna waa la xidhaa iyaga qof ka dambeeyoo gelayaana ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala shahru ramadaan waa bisha uu soo dejiyey qur-aanka kariimka waxaana qur-aanka munaasabadaasi loogu doortay fadiilada waktiga iyo zamankaasi uu leeyahay awgeed bisha ramadaan waxaa la xidhxidhaa shayaadiinta kuwooda waaweyne madaxa adag waxaa la furaa albaabada jannada waxaana la xidhaa albaabada naarta hase ahaatee waxaynu baraarujinaynaa yaa loo furaa albaabada jannada oo laga xidhaa kuwa naarta oo shayaadiintana laga xidhaa altaa'icuuna lilaahi alsaa'imuun kuwa ilaahay adeecay ee sooman weeyi amaa kuwa kafarada iyo kuwa mujrimiinta albaaba naareedna kama xidhna xataa bisha ramadaan albaabada jannaduna uma fura shayaadiintuna kama xidhna sidaasay taxqiijiyeen ahlulcilm bisha ramadaan waxaa ku jirta laylatu lqadri oo fadligeeda aynu garanayno waa bil ducada la ajiibo oo la aqbalo sida rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna subxaana wa tacaala habeen kasta ama maalin kastoo bisha ramadaan ka mida dad ayaa naarta uu ka xoraynaya ilaahay subxaana wa tacaala kuwahay nagu dare fadliga bisha ramadaan walaalayaal aad buu u fara badayoo ma soo koobi karno haddaynu u nimaadno haddaba soomku yuu waajib ku yahay soomku wuxuu guditaan ahaan ama adaa'an wuxuu waajib ugu noqonayaa qof kasta oo muslima oo qaan gaadhay oo caqligiisa qaba oo qaadirah oo soomka kara oo muqiim oo bimacnaa waddankiisa iyo meeshiisii ku negi oo khaalin min almawaanic waxyaabaha soomka diidana ka madran ee insha allahu tacaala aynu sheegi doono marka aynu nidhi muslim waxaa meesha ka baxaya kii kaafirka ahaa kaafirka soomku waajib kuma aha marka la leeyahay macnaheedu waxa weeye intaa uu kaafirka yahay soom lama odhanaayo ila laga aqbali maayo islaamkii iyo tawxiidkii baa ka maqane haddii waxa weeyaan uu islaamana soomkii waktigaa gaalnimada dhaafay qallee lama odhanaayo hase ahaatee qofku hadduu soo islaamo maalin rabadaan dhexdeed iyadoo weli maalinta aanay dhammaan waxaa waajib ku ah waktigaa uu islaamay laga bilaabo inuu joojiyo waxyaabihii soomka burinaayey ee qofka saa'imkaa mamnuuca ka ahaa ilaa maalintaasi ay dhammaanayso waayo waxa uu ka mid noqday min ahli lwujuub dadkii soomku uu ku waajibayay buu ka mid noqday waxaa taasi ka siman kaafirka asliga ee diinta aan sooba gelinba iyo qofka marka hore muslim ah ee diinta ka noqday markaynu nidhi waa inuu qofku caaqil noqdo waxaa meesha ka baxaya qofkii waallaa kaa waalan waxaa la mida kamactuuha la yidhaahdo waa qofka aynu u naqaano sacsaca ama dhaandhaanka an idhaahno waxbaa u dhiman macnaa waalidiisu waali waxa weyaan ooda jebiso xarkaa goosatayna maaha miirqabkii caadiga ahaana wuu ka tegey mactuuh baa la yidhaahdaa kaa waalan buu la xukum yaho isaga soom waajibkuma ah waxaa kaloo la mida qofka weyna gaboobay ee asaasiqay alkharfaan qofka kharabka uu ku dhaco ee asaasiqay da awgeed isaguna majnuunka ayaa uu la xukun yahay isagana soom waajibkuma ah haddii hadhow teelo uu soo miirsadana soomkii waalida ku dhaafo inuu qalleeyo lagama rabo wax kafaara ama wax fidyaah oo la weydiinayaana ma jirto lianna mukalafba maaho qalinkiibaa laga rafciyey waxba laga qori maayo hadduu qofku yahay qof marna waasho maalinna waasho maalinna waxa weeyaan miirku u soo noqdo alxukmu yaduuru maca cillatihi oo waxay noqonaysaa maalinta uu waalan yahayna soom waajibkuma ah waayo khitaabkiiba fahmi maayo maalinta uu miirsadana lama odhanayo shalaybu waalla ee soomkii ayaa laga rabaa maalintaasi markaynu nidhi qofku waa inuu noqdo qof baaliqa oo qaan gaadhay waxaa meeshaasi ka baxaya oon soon aan lagu lahayn qofkii yaraa ee aan qaan gaadhin qaangaadhkuna calaamaduu leeyahy calaamadihiisa waxaa ka mida qofku inuu shan iyo toban sano waa u dhammaadaan waxaa ka mida calaamadihiisa timaha hoose qofka inay usoo baxaan ama nin ha noqdo ama dumar waxaa calaamadihiisa ka mid ah in qofkii waxa weeyaan uu yeesho biyihii shahwadda oo calaamadihiisa ka mida gabadhii in lagu arko damulxayd dhiiggii xaydka in lagu arko calaamadaha qofka marka laga helo waa qof baaliga waxaan baraarujinayaa in dadka waaweyn iyo kuwa yaryariba aanay u fahmin un marka le qofku inuu qaangaar yahay inuu shan iyo toban jir yahay qofku isagoon shan iyo toban gaadhin oo laga yaabo gabadhii inay sagaal jir tahay inankiina inuu toban jir yahay ama labiyo toban jir yahay ayuu qaangaadhi karaa waayo qaangaadhka calaamadiisu maaha shan iyo toban inuu gaadho qura calaamadaha kale haddii lagu arko qofkii qof baaliga ayuu noqonaya marka carruurta aan qaangaadhin soomkii waajibkuma ah laakiin dadka waalidiinta waxaa la gudboon carruurtooda inay soomka faraan hadday karayaan carruurta oo mashaqo aanay kala kulmahayn gaar ahaan markay toddoba jir gaadhaan haddii carruurta ay toban jir gaadhaanna ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen soom la-aanta waa lagu garaacayaa sida salaad la-aantaba loogu garaacayo oo soomki iyo salaaddu taa way ka siman yihiin waxaa dhici karta inuu qofkii yaraa qaan gaadho iyadoo maalintii ramadaan dhexda lagaga jiro way dhici kartaa haddii markiisa hore uu soomanaa soomkiisii wuu dhammaystiraya oo qaybtaa qaangaadhka ka hor dhacdayna soom sunnaa bay noqonaysaa qaybtaasi markuu qaangaadhay laga bilaabo soomkii dhacdayna soomkii faralkahaa bay noqonaysaa wax qadaa ama wax qallayn oo looga baahan yahayna ma jirto waayo intaasaa maalintaa waajib ku ahayd intiina waa u gutay haddii aanu soomanayn oo isagoon soomanayn maalin rabadaan dhexdeed uu qaan gaadho wakhtigaa uu qaan gaadhay calaamadii uu isku arkay laga bilaabo ayaa ilmaha yara imsaakuu samaynaya macnaa uu joojinaya waxyaabihii soomka burinaayay maalintaasi inuu qalleeyana loogama baahna waayo ma aanu ka mid ahayn min ahli lwujuub dadka soomku waajibka ku yahay kama mid ahayn maalintaasi waxa weeyaan markaa ay bilaabantay ilmihii yaraa hadhow markuu qaan gaadho lama odhanayo qallee soomkii ku dhaafay markii aanad qaan gaadhin wax fidyaana lama weydiinayo markaanu idhi qofku waa inuu noqdo qof muqiima muslim caaqil baaliq muqiim qof waddankiisii degan oo jooga waa inuu noqdo waxaa halkaa ku baxaya qofkii musaafirka ahaa soom waajib kuma aha isaga laakiin waxaa laga rabaa soomkii safarka ku dhaafay inuu qalleeyo soomkuna xaaraam kama aha musaafirka ee waa uu soomi karaa haddii soomku aanu darar iyo dhibaato ku keenahayn haddiise soomku darar iyo dhibaato uu ku keenayo mamnuucuu soomu ka noqonaya qofkii musaafirka ahaa waxaa laakiin muhima in la ogaado maxaa safar noqonaya safarka maxaa lagu xadeeyaa safarka waxaa xadaynaya curfiga caadada dadka meesha dadku ay yidhaahdaan masaafada dadku ay u yaqaaniin safar yidhaahdaan hebel halkaas u tago wuu safray ayuunbaa safar noqonaysa waayo sharcigu xad umuu yeelin safarka masaafada safar noqonaysa curfiga dadka iyo caadadooda ayaa uga tegay waxaa kaloo iyadana muhima in la ogaado qofku haddii safarkiisaaba uu uga jeedo inuu soomka kaga baxsado oo uu ku xeeladaysanayo safarkaasi noqon maayo kii qofka u xalaalaynaya inuu iska afuro soomkaasi qofkaa dhaafay maalintaasna wuxuu la mid yahay qof si ula kaca uga tegay soomkii maalin rabadaan ka mid ah waayo xeeladi wax xaaraama ma xalaalayso wax xalaalana ma xaaraantimayso qofka musaafirka waxaa u bannaan inuu afuro ama ha aado mid soomka karaya ama midaan karahayn soomku ha dhibaataynayo ama yaanu dhibaataynayn ha ahaado safarkaasi mid adag ama ha aado safarkaasi mid raaxo ah waxay ahlucilmigu idhaahdeen hadduu qofkaasi yahay mid hadh ku safraya oo berigee diyaaradahan iyo hawlahan aani jirin hadh hoostiibuu ku safraya biyo iyo qabowna wuu dhex qaadaya cid u khidmayso u adeegtana wuu haystaa lama odhanayo qofkaasi safarkiisu afurka wax xalaalayn maayo lama odhanayo waayo ilaahay subxaana wa tacaala xukunkaasi wuxuu ku xidhay safar safarku noocuu doonayaba ha noqdee maanta dadka diyaaradaha ku safraya iyo kuwa baabuurta ku safraya iyo kuwa khitaaraadka tareennada ku safraya iyo kuwa lugaynaya kuwa awrta iyo fardaha fuulaya intuba waa isku mid mar hadday musaafirin yihiin ruksadaasi waa ka siman yihiin haddii qofkii musaafirka ahaa uu soo maro waddana waddankiisii aan ahayn waddankii muqiimka uu ku ahaa mid aan ahayn musaafir ayaa weli uu xisaabsan yahay inuu ka istaago waxyaabihii soomka burinayana waajibkuma aha ilaa inuu niyoodo mooyaane waddankaa inuu degayo tusaale ahaan waxaad ka safartay hargeysa waxaad u socotaa maka waxaad sii martay dubay dubay marka aad sii martay inta aad dubay joogto musaafir baad tahay axkaam musaafir baad yeelanaysa laakiin haddaad niyooto inaad dubay iska degto markaad dadkii reer dubay baad la xukum noqonaysaa qof muqiima ayaad noqonaysa qofku hadduu soomo maalinta gelinkeeda hore dabeetana ay ula muuqato inuu safro oo safar uu bilaabo isagoo marka hore soomanaayo muqiim ahaa inuu afuro ayaa u bannaan oo soomkiisaasi uu jabiyo goorma laga bilaabo ayuu afuri karaabay ka hadleen ahlulcilmigu sida uu kusoo kusoo aroortay fii xadiidi anas waa xadiid saxiixa ah wuxuu afuri karaa marka daabadiisa ama shaygii uu ku safrayo uu diyaar garaysto ee lugta uu saaray safar uu xidhxidho walow magaalada dhexdeediiba ha jooge qowlkaasi ayaa saxiixa oo xadiidkaasi waa iyadaya saxiixa ah saxaabada qaarkoodna ay sameeyeen ridwaan ullaahi calayhim soomku iyo salaaduna masalada waa ku kala duwan yihi oo salaada jamcinteeda iyo gaabinteeda wuxuu ka bilaabayaa qofku marka magaaladii uu ka safraya ay ka qarsoonto laakiin soomkii mar hadduu safar u xidhxidho oo daabadiisii uu diyaar garaysto oo wadaca rijlahu calaa raxli inuu afuro ayaa u bannaan qofkii waxaa la isweydiin karaa dadka ka warran caadadooduba safar ay tahay ee waxa weeyaan baabuurta wada kirada ah oo aan istaagahaynba sanadkii oo dhan safarun ku jira iyo dadka waxa weeyaan malaaxada ka shaqe badda dhexdeeda ka shaqaynaya ama kalumaystayaal ha noqdaan ama dad kale ha noqdaan ee safarun ku jira badda dhexdeeda sanadka o dhan dadkaasi hadday yihiin dad hoy ku leh beriga meel hoy ku leh degenaasho meel ku leh axkaamtii musaafiriinta ayay yeelanayaan haddaad tidhaahdo goormay soonkii qallaynayaan safarun bay ku jiraane waxa ahlucilmigu yidhaahdeen wakhtiyada qabowga ee soomka wax xarag iyo wax mashaqa iyo dhibaato aanay kala kulmahayn walow safar baha ku jiraana waa inay qalleeyaan soomkii waxa weeyaan safarkaasi ku dhaafay laakiin qofkan min caadatii ay tahay inuu safarun ku jiro haddaanu lahaynba meel deganaanshaaba oo musaafir iyo safari xayaatuhu kullahaa xayaat cala safar waxaa tusaaleedu noqonayaa min dhallinyaraa oon xaas lahayn gaadhuu iska wataa magaalo meelba kama deganaba magaalo uu degan yahay ma jirto gaadhigiisaasuu eeryanaya ee maalinba farsada la idhaahdo waxaa laga helaya dad rukaaba ayuu tegaya maalinta ay hargeysa waxa weeyaan shaqadiisu ka soconaysana hargeysuu imanaya maalin kale burcuu tegaya wahaakada meeluu degan yahayo ma jirto kaasi isaga musaafir loo ictibaarin maayo xukunkiisu wuxuu noqonayaa xukmu lmuqiim bisha ramadaanna inuu soomo ayaa waajib ku noqonaysa qofka musaafirkaahi hadduu soo galo meeshii muqiimka uu ku ahaa ee uu deganaa iyadoo maalintii ramadaan weli lagu jiro culimada qaarkood waxay dhaha maalinta intaa ka hadhay waa inuu iska daayo waxyaabihii soomka burinaayey laakiin sida raajixa waajib kuma aha ibnu mascuudna wuxuu uhi radia allahu canhu man akala awala alyawmi falyakul aakhirahu maalinta awalkeeda qofka cunaa aakhirkeeda ha cuno macanaa wixii u baneeyey inuu maalinta awalkeedii cuno ayaa u banaynaya maalinta aakhirkeeda inuu cuno qofku hadduu soomkii beled ku bilaabo dabeeto beled kale uu safro labada wadanna ay ku kala duwan yihiin wakhtiga la soomay muxuu samaynayaa tusaale ahaan hargeyse ayuu maanta soomkii nagula bilaabay dabeeto wuu safray bishii rabadaan weli aan dhammaan wuxuu tegay waddamo aan maanta soomin oo berri toolo kale soomkooda ka bilaabay maalinta iyagu soddonka ay dhammeeyeen isagii koob iyo soddon bay u tahay haddii iyaga sagaal iyo labaatan ay ugu dhammaatona maalin buu dhaafiyo soddon maalinta soddonaadi lama jirto hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaateen waxa ahlucilmigu ay yidhaahdeen marba beledka uu joogo dadkiisa ayuu la xukun noqonaya markuu maanta hargeyse joogo laga soomo waa inuu soomo hadduu tago waddan kale oo maalin ka dambeeya waddankii uu ku soomayna wuu la dhammaystiraya walow koob iyo soddon ba ha ku gaadhee haddii waxa weeyaan iyagu ay ka horreeyeenna maalinta ay ciidaan buu la ciidayaa soonkiisina nuqsaan baa ku jirta oo bacdal ciid ayuu qallaynaya arrinkaana waxa u daliila rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam sawmukum yowma tasuumuun wfitrkum yawma taftiruun aw taftiruun soomkiinu waa maalinta aad soomaysaan macnaa asom cal jamaca waxaa lala soomayaa jamacat nnaas afurkiinuna wuxuu dhacayaa oo aada ciidaysaan maalinta aad afuraysaan macnaa aliftaaruna waa maca aljamaca jamaacada ayaa ayaa lala afuraya oo suurtagal maaha walow qofku isagu hauba arkaya inuu isagu saxsan yahay sharcan uma banaano jamacat nnaas inuu khilaafo laabudda an yuwaafiqa jamaacat annaas markaynu idhi qofku waa inuu saxiix yahay uu caafimaad qabo waxaa halkaa inooga soo baxaysa qofkii bukay ee xanuunsanayay inaanu soomku waajib ku ahayn laakiin waxaa isweydiin la xanuunkeebaa ruqso noqonaya oo qofkii soomkii aanu waajib ku noqonayn markuu ku dhaco xanuun kastoo qofku uu kaga baxo xadkii caafimaadka oo loodhanaya wuu bukaa qofkii waxaa u bannaan marka uu ku dhaco inuu afuro xanuunkaasina waa xanuunka barar qofka naftiisa ku keenaya ama xanuunkii kusii kordhinaya ama qofka waxa weeyaan bogsashadiisa inay dub u dhacdo keensanaya amaa xanuunka soomku aanu raadaynahayn sida tusaale ahaan qofkii duri yaroo haya oo uu yaro qufacaya ama yaro waxa weeyaan cabursan yahay ama madax xanuun yaroo haya ama ilig yaroo xanuunaya xanuunka noocaasi ee aan qofka soomkiisii raadaynahayn oo ah qofkii ay isku mid tahay hadduu soomiyo hadduu iska daayo ay isku mid tahay xagga mashaqada iyo dararka xanuunkaasi ma aha xanuunkii ruksada caynkana lagu helaayey haddaba xanuunku wuxuu u qaybsamaa laba xanuun la raje aan la rajaynahayn in laga bogsado sidee baa lagu garanayaa ama lagu ogaanayaa inuu yahay xanuun in laga bogsado aan la rajaynahayn waxaa lagu garanayaa ima bilcaada caadada in lagu gar sida loo bartay oo aday dadku u bartaan xanuunkaa qofka uu ku dhacaa inaanu ka kicin oo inuu ka bogsan xanuunkaa waxaa lagu qorayaa xanuunada aan laga bogsan sidaasoo kale dadka dhakhaatiirta ee lagu kalsoon yahay haddii waxa weeyaan ay sheegaan xanuunkaasi inuu yahay xanuun aan laga bogsan sida haalibka ah xanuunkaas isaguna wuxuu noqonayaa in xanuunka noocaasiya lagu tiriyo xukumka daahirka noocaasiya baa lagu xidhaya xaqiiqadu waa khilaafsanaan karta oo iminka haddaad kutubta fiqiga eegto waxaad arkaysaa culimadu marka ay tusaalaynayaan xanuunada aan la rajaynahayn in laga bogsado waxay tusaale uga dhigayaan tiim bay maradu sal iminkana de waa laga bogsadaa marka dawooyinkan iyo waxyaabahan la helay laakiin waktigaasi waxaa loo yaqaanay inuu yahay xanuun aan laga bogsado iminkana waxaa jira xanuunno innagu aynu u naqaano inaan laga bogsan haddii ay yimaadaan quruun innaga naga dambayso xanuunadaasi ilaahay subxaana watacaala dawadooda uu tusiyo ilaa xanuun kastaaba daw uu leeyahay marna dawadiisibaa dadka loo kashifaya ay garanayaan marna waa ka qarsoon tahay iyaga agtooda xanuunkani noqon maayo mid aan laga bogsan marka xanuunku haddii xanuun in laga bogsado aan la rajaynahayn qofkii soom waajib ku noqon maayo waxaana waajib ku noqonaysaa maalin kasta inuu quudiyo qof miskiina icaamu miskiin ayaa rabbi subxana wa tacala uu ka cabiray quudintuna waxay ku soo xaasilaysaa ama ay ku dhaboobaysaa wax kastoo tacaam la yidhaah ama timir ha noqoto ama bur ha noqoto ama beriis ha noqoto ama baasta ha noqoto wax kastoo tacaam la yidhaah waxaana ahlucilmigu dhaan waxa fiican in la bixiyo waxaa beledkaasi laga quutay la isticmaalo waxa iyaduna isweydiin leh oo inaga nidhi waa inuu miskiin quudiye oo uu raashin siiye intee in leeg buu siinaya sharcigu lam yuxadid muu xadidin sharcigu wuu ilaaqay miskiin quudintii buu yihi sharcigu si awgeed baa yidhaahdeen ahlulcilmiga in badanoo ka midii miskiin cunto ku filan buu siinayaa imaa inuu qadaysiiyo ama uu cashaysiiyo ama uu quraac siiyo cunto ku filan oo uu ka dhargaayunbuu siinaya culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxaan uga qiyaas qaadanaynaa fidyada xadka oo ninka sameeya waxyaabaha maxduuraat lixraam wax ka mida xadiid kacb ibnu cujra waata ku soo aroortay la yidhi waxaad quudisaa baa idhi lix miskiin mid walbana waxaad siisaa saac marka waxyaabaha fidyaduna waa isku wada mid bay yidhahan ama baabka soomka ha la joogo ama xajka ha la jooge markaa saac baa la siinayaa miskiinka saacana culimada mucaasiriintii markay qadaraan waxay idhahdeen waa kiilo iyo badh laakiin sida ku wanaagsani waxa weeye miskiinka raashin bisil oo uu cuno inaad siiso hal mar waayo haddaad kiilo iyo berberiisa siiso kiilo iyo berberiisa qallalan sideeba odhan doona saliid buu u baahan yahi oo tamaandhu u baahan yahi oo basal buu u baahan yahi siduu odhan itcaamkii ma dhammaystirna cunto qallalan markaad siiso axsan laka markaa inaad raashin bisil oo uu cuno aada siiso shardi maaha inaad hal mar wada bixiso hal mar baad wada bixin kartaa waad kala kaxayn kartaa miskiin quraad siin kartaa masaakiin kala duwan ayaad siin kartaa haddii qofkii waxa weeyaan uu soomo oo uu afuro fii ramadaan xanuun haya ogi xanuunkaasi oo marka hore loo filiyay in yahay xanuunaan laga bogsan sida caadadu ay keensanayso ama atibada dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay ay taqriiriyeen oo dabeeto sidaa masaakiin uu ku quudiyo oo dabeeto ay dhacdo in ilaahay shifaa caafimaad uu qadaray ma odhanaynaa xanuunkaadu mid laga bogsanayaa buu ahaaye soomkii ku dhaafee masaakiinta aad ka quudisay qalleeya kusoo celi ma la odhanayaa may lama odhanayo waayo maalintaa xaalkiisu siduu ahaabuu ku xisaabtamay intii ilaahay ku kalifay ee ku waajib yeelayna wuu sida xaalkuu isu bedelay buu ku dhaqmaya oo markuu caafimaad helayna odhan maayo dee xanuunaan laga bogsan baay hayn jire maalintaa uu caafimaad helay laga bilaabo dee inuu soomkii bilaabo ayaa ay noqonaysa waxaa dhici karta qof inuu miyir doorsoomo iqmaa waxaa la yidhahdaa uu ku dhaco oo uu suuxo ama si kale oo u miyir doorsooma nabar lagu dhuftay oo kale amaba waxa weeyaan la siiyo wax mukhadirah sida dadka marka loo samaynaayo oo bereeshinka la qalayo waxbaa la ursiiya ama irbad baa lagu mudaa suuxisa dadka caynkaasi xukunkoodu muxuu noqonayaa bishii ramadaan xaggee baa la raacinayaa ma dadka waalan baa lagu daraya mise dadka hurdaa lagu daraya koobee la xukum noqonaya ahlucilmigu waxay yidhaahdeen iqmaaga miyir doorsoonkaasi wuxuu la xukun noqonayaa waaliduu la xukun noqonaya oo hadhow toole qofkaasi marka uu ka soo miiraabo miyir doorsoonka wax qada oo haba yaraatee laga rabaa ma jiro waa kii waalaa miyirsaday oo kale wax fidya oo la weydiinayaana ma jirto ilaa in miyir doorsoonka wakhtigiisu uu yar yahay mooyaane waxay dhahan sida maalin ama laba maalmood ama ugu badnaan saddex oo ah inaha qofku uu hurdi karo intaa marka la dhaafo saddex wixii ka sarreeya maalmood xukmu xukmulmajnuun buu noqonaya laakiin haddii iqmaagiisu uu yar yahay oo saacado yar ama maalin ama maalin gelinkeed ama laba maalmood uu miir doorsanaa kadib uu soo miiraabay soomkii waktigaasi dhaafay inuu qalleeyo ayay noqonaysaa waxaa iyadana halkaa aynu soo gelinaynaa baabka mariidka haddii qofka ay ku dhacdo gaajo gaajo xoog weyn ama haraad daran oo naftiisa uu baqo ama uu ka baqo in dareemadiisa qaar ka midii ay tagaan sida maluhu u badan yahay maha ismoodsiin qura eh inuu afuro ayaa u bannaan qofka maalintaasina wuu qallaynayaa sababtuna waxay ti lianna xifda nafsi waajib nafta in la xifdiyo ayaa waajiba oo la ilaaliyo oo muqadamkaa xataa cala siyaam soomka xataa laga horumarinaya laakiin dadka maalan haraadaya ama gaajoonaya ama daalka faraha badan uu qabsanayo ama inuu xanuun ku dhaco ka baqanayo unay arrinkaa moodaya un iyo dadka shaqooyinka adag haya uma bannaana inay iska afuraan limujaradi shiddati watacab iyo ismoodsiin qura ilaa inay gaadhayaan mooyaane xaalkaa inay naftooda u baqaan halaag uga baqdaan ama ay ka baqdaan in xubnahooda qaar ka mida ay tagaan qofkii bukay haddii maalinta dhexdeedii ilaahay uu shaafiyo oo uu caafimaado laa yalzamuhu limsaak inuu iska daayo waxyaabihii soomka burinaya waajibkumaah ee waxa waajibka un maalintaasi inuu qalleeyo waxaynu idhi qofku waa inuu qaadir noqdo qaadirkaasi waxaa ku baxaya qofka awoodda leh soom baa waajib ku habeennu haddaanu awood lahayn soom waajibkumaah sida qofkii weynaa ama oday ha noqdo ama islaan ha noqoto ee gaboobay ee awooddiisu ay tagtay ee laga quustay inuu maalin uu soom awood u yeesho waxaa leekani soo mari mayso maalin uu soom awood u yeeshaa qofka caynkaasi isagana soom waajib kumaa waayo kariba maayo walaa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha hase haatee waxaa waajibku ah inuu miskiin quudiyo oo sidii aynu soo tilmaannay uu quudiyo hadduu waayo wuxuu ku quudiyoba laa yajibu calayhi shay wax allaale wax waajib ku ahy ma jiro soomkuna wuu ka dhacay licadami alqudra awoodlaan awgeed icaamki iyo quudintuna waa ka dhacaysa licadami alqudra awoodlaan waxa weeyaan awgeed laakiin dadka waaweyni dee labay u kala baxayaan saynu tilmaannay kuwan iminka aynu sheegaynaa waa kuwa maankoodii qaba ee aana saasiqin awooddarun baa hayse laakiin maskaxdiisi waa leey kaasi ayaa miskiin quudinaya oo maalin kasta miskiin quudinteeda waxa weeyaan ku bedelaya laakiin hadduu asaasiquu kharfo qofkii weynaa oo isku dhex yaaco kii waalaabuu la xukun yahay soomna lagama rabo inuu qallayaano waajibkuma aha inuu fidyo bixiyaano waajibkuma aha xukmu lmajnuun ayuu qaadanaya waxaa halka aan baraarujinayaa markuu waa in miskiin la quudiyo ma banaana bay idhahdeen culimmadu kaana gudi maysa inaad lacag bixisaa ood miskiinkii lacag siisaa waayo ilaahay acaam buu ka cabiray quudin quudintii ilaahay subxaana watacaala uu sheegay waa inaad samayso waxaynu idhi qofka soomka uu ku waajibo waa qofka mawaanicdii ka maran waxyaabihii soomka u diidayey waxyaabaha soomka diidaa dumarka ayay la xidhiidhaano waa alxayd wanifaas dhiigga xaydka iyo dhiigga dhalmada gabadhii xaaraan buu soomku ka noqonayaa labadaasi arrimood inta ay ku sifaysan tahay in soomkii ay qallayso ayaa waajib ku ah maalmaha caynkaasiyo ku dhaafay sida axaadiida saxiixa ay tusinayso rasuulku yihi calayh salaatu wasalaam alaysat idaa xaadat lam tasum walam tusalli gabadhu miyaan ahaynta markay xayda aan tukanahayn aan soomahayna caaishana waxay tihi radia allahu canha kunaa nu'maru biqadaai siyaami walaa nu'maru biqadaai salaa waxaanu la fari jiray inaanu soomkii qallayno nagu dhaafay xaaladda gabadhu dhiigga ay leedahay laakiin salaada iyadana lama fari jiro inaynu qallayno waa min raxmat illaah waayo salaaddu way fara badanaysaa mashaqaana ka dhalanaysa haddii la idhaahdo qalle masaa'il dhowraan baraarujinayaa halkaa dumarka oo muhim ay tahay inay ragguna ogaadaan si ay dumarkooda ugu fatwoodaan dumarkuna ay ogaadaan si ay ugu camal falaan gabadhu haddii waxa weeyaan ay ka daahirgarooda alxayd wanifaas waagu intaanu beryin ka hor yaanay maydhanba eh inay soomtaa waajib bay ku tahay dawrat qabla alfajr waxaa xaydkiiyo nifaasku uu ka go-ay inta aanu waagu dilaacin laakiin weli kamay maydhan maydhasho soomku uma baahna isagu sida salaada ee dhiiggaasay isdiidan yihiine dhiiggaasi markuu go-o soomkii baa laga rabaa gabadha waa masale muhiimoo loo baahanyay dumarka in lagu baraarujiyo ayib masale kale waxay tahay laakiin waxaa muhima un inay yaqiinsato inuu ka go-ay dhiiggaasi iyagaanay naga yaqaano sida ay ku garanayaan gabadhu haddii xaydku u yimaado qoraxdii oon dhicin in yar ka hor maalintii way soomaneed xaydkiiba u yimi ama nifaaskii laxda daqiiqa waaxida iyaday ka harsan tahay dhicitaankii qoraxda soomkeedaasi wuu buraya odhan mayso maalintoo dhan baan soo soo soomanaa ee daqiiqada yar waxa weeyaan waxba iga dhibi mayso odhan mayso waa buraya soomkii gabadhu hadday marka qoraxdu ay dhacdo u yimaado nifaaskii ama xaydkii walow yaanay tukanin walow yaanay waxba cunin mar haddii qoraxdii oo dhacday arrinkaasi u yimaado soomkeedu waa saxiix burina maayo walow aaaartiisi iyo raadadkiisu ha muuqdaan qoraxdu intaanay dhicin ka hor oo dee xanuunadiisii ay dareento intaanay qoraxdu dhicin ka hor laakiin markay dhacday kadib inuu u yimaado kaa markay qoraxdu dhacday kadib yimi soomkii raad kuma leh soomkii waa socdo waaba dhammaadayba mar haddii qoraxda ay dhacday mana aha shayga afarka iyo raadka ku yeelanaya xanuunkiisa iyo raadadkiisa ma aha ee waa isaga laftiisa isaga marka la helana soomkii waa burayaa mamnuucna wuu noqonaya marka isaga la waayana dee soomkii wuxuu noqonayaa mid waajibo sidiisa u socda gabadhii dhashay haddii uu ka goo dhiiggii dhalmadu afartankii maalmood iyadoonay u dhammaan dee way soomaysa ee odhan maysa afartankumaan dhammaynaya ilaa xukunku dhiigganuu ku xidhan yahay marka la waayo ka go'o walaa afartankii aanay u dhammaane waa inay maydhato maalintaasi ay tukato soomkiina waa inay maalintaasi bilowdo waxaa jiroo kale dhiig la yidhaahdo damulistixaada waa dhiigga dhabar furanka aynu naqaano isagu wax raada kuma le soom iyo salaatoona gabadhi waa tukanaysaa intaa uu ka socdo laakiin salaad kasta waa u weysaysanaysaa soomkeediina sidii caadiga ahaabay u wadanaysaa kaan lam yakun si aanu dhicin oo kale labadaasi dhiig damulxayd dhiigga caadada iyo dhiigga dhalmada ayuunbaa soom iyo salaad hor istaaga waxay tahay masale kale gabadhii haddii ka waran aanay dhalinba ilmihii uu ka soo duulo amise loo baahan yahay oo dhacays waaqiciya ilmahaasi soo duulay xaalkiisaa la eegaya hadduu yahay ilmo ay bilaabantay abuurkii suura ibni aadam loo abuurayay oo dhaafay xaaladii candhuufta iyo xaaladii wasladnimada mudqadii ka gudbay oo xubnihii soo yeelanaya sida gacantii iyo lugtii iyo madaxii iyo wejigii ay usoo samaysmayaan ilmaha ka soo duulay haddii ka noocaasiya uu yahay gabadhaasi xukunkeedu wuxuu noqonayaa xukmu nufasaa gabadhii waxa weeyaan dhiigga dhalmada lahayd ayay la xukun noqonaysaa amaa ilmaha ka soo duulay haddii candhuufuu yahay amabase waxa weeyaan mudqadii waslad yar uu yahay oo weli takhalluqii aanu ku ku ku bilaabmin kaasi waxa weeyaan wax raada ku yeelan maayo soomkeeda iyo salaadeeda haddii dhiig uu ka yimaadana dhiiggaasi dhiiggii nifaaska maaha ee damu fasaad baa kaasi loo yaqaanaa dhiig faasidaa loo yaqaanaa xanuun iyo wax lamida ay keeneen soomna kaasi burin maayo salaadna hor istaagi maayo laakiin salaad kasta waa inay u weysaysato sidii mustaxaadada haddii gabadha uurkeedii uu muuqdo inay uur leedahay yaqiinan loo ogaado kadib dhiig ay aragto waafaqsan dhiiggii caadada sida raajixee saxiixa walow uurba ha yeelatee dhiiggaasi wuxuu noqonayaa dhiiggii caadada soomkiiyo salaadana waa inay iska dayso yaani odhan uur baan leeyahay jamiicu axkaami alxayd ayaa waxa weeyaan u sugnaanaysa waa riwaaya can alimaami axmed wakhtaarahu jamcun min alculamaai almuxaqiqiin in badan bay dhacdaaya haddii gabadhi iyadoo uur leh ay cawaranto way turunturooto ama wax culus bay qaaday ilmaheedii kamuu soo dhicin laakiin dhiig baa ka yimi dhiiggaasi damu fasaad baa isagana la odhanayaa soomkeedii joojin mayso salaadeediina joojin mayso laa tatruku salaa wala siyaam liajli bal way tukanaysaa laakiin salaad kasta waa u weysaysanaysa iyaduna way dhacdaaye gabadhii bay fooli qabatay dabeeta iyadoo ilmihii ku jiraanu dhalinba ayay fooli qabato dhiig baa ka yimi dhiiggaasi ma damul wilaada ma dhiiggii dhalitaankaa ee soomkiiyo salaadda ay isdiidayeen mise maaha in badanoo fuqahada ka midii waxay yidhaahdeen haddii wakhtiga ilmuhu dhasho saddex maalmood uu ka horeeyo damu nifaas buu la xukun noqonaya oo iyadoon dhalinba hadduu dhiiggaasi ka yimaado saddex maalmoodna maalinta ay dhashay uu ka horeeyo dee dam dhiiggii dhalitaanka ayuu la xukun noqonaya aynu ka hadlaynay haddii saddex maalmood in ka badan ka hor uu ka yimaadana waxa weeyaan dami fasaada buu noqonayaa soom iyo salaatoona loo diidi maayo saasay fuqahadu yidhaahdeen laakiin qowlka saxiixa aimada muxaqiqiinta ay rajaxeen waxa weeye inaan saddex maalmood lagu qaydahayn waayo raadka dhalmadu iyo fooshu saddex maalmood wuu ka horayn karaa gabar toban maalmood foolinaysaa la arki karaa mar hadday fooli qabato dhiigga ka yimi markaa dhiiggii nifaaska ayuu la xukun noqonaya waa dhiiggii dhalmada walow yaanay dhalinbe walow foosheedu haba dheeraatabe sidaasi ayaa raajixa waalcilmu cinda allah dadka iyaguna soomka laga daayo waxaa ka mid ah alxamil walmurdic alxaamilu waalmurdic gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmaha yar nuujinaysay haddii labadaa dumari naftooda ay u baqdaan ama ilmahooda ay u baqdaan way afurayaan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha tabaaraka wa tacaala wadaca can lmusaafiri shatra asalaa wa can alxaamili waalmurdic alsawma aw asiyaam akhrajahu tirmidi wagayru ilaahay waxa uu ka dejiyey oo uu ka saamaxay qofka musaafirka ah salaada barhkeed salaaddii kala badh waa salaadihii rubaaciga ahaa wey afar afarta ragcadood ah gabadhii uurka lahayd iyo tii nuujinaysayna ilaahay soomkiibuu ka dhigay waa ka dejiyey laguma laha bimacna waajibkumaa saas uli rasulku alay salatu asalaam ayib waaye dumarka haddaba caynkani maxay samaynayaan hadhow toolo gabadhi marka ilmi yaraa naaskii ay ka dayso tii uurka lahaydna ay umushay ay umushiina ka baxdo udamul wilaada u ka go'o soomkii maalmahaasi ku dhaafay inay qallayaan waajib ma tahay khilaafun bayna ahli lcilm sida raajixi waxa weeye labadaasi dumara inaan qallo lagu lahayn wa inamaa calayhima alfidya fidya ayuunbaa lagu leeyahy miskiin inay quudiyaan maalin kastoo bisha ramadaan ka mid oo dhaaftay sidaasi ayay ku tageen ibnu cabbaas iyo ibnu cumar oo saxaabadii rasuula ka mid a cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna lama arag siduu yidhi ibnu qudaama raximahullah ta kale ilaahay baa soomkii ka dhigay buuna leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidee baynu markaa inagu soom u saarin ilaahay baa soomkii ka dhigay bisha ramadaan ilaahay waa ka dejiyo soom laguma laha bacda ramadaanna soom laguma laha wayaan macnaheedu ina allaha wadac waa ka dejiye ilaahay subxana wa tacaala waxay la xukun noqonayaan markaa qofkii weynaa ee gaboobay soomka aan kar ahayn wax qadaayana laguma leh lamana odhan karo waxay la xukum yihiin qofka mariidka xanuunsanaya ee soomka uu ka dhacaya hadhow inuu qallayana laga rabo leanna farq kabiira baa udhexeeya ma xanuunsanayaanba iyagu gabadhi uurka lahayd maba xanuunsanayso tii nuujinaysana waa caafimaad qabta sideed markaa qof mariidoo xanuunsanaya aad uga qiyaas qaadanaysa loogama qiyaas qaadan karo bal waxaa la odhan karaa waxay la mid yihiin oo looga qiyaas qaadanayaa kii weyne ee gaboobay ee caafimaadka qabay laakiin soomkii aan ka lahayn kaasi in looga qiyaas qaato ayaa ka dhow in looga qiyaas qaato waxa weeyaan qofkaasi buka masale kaloo malaa ay ahayd ba inaan horu mariyo bisha ramadaan soomkeeda horta bal muxuu ku sugnaanayaa ama soo gelitaankeedu goormaa la odhanaya waa shahru ramadaan ilaahay subxaana wa tacaala min nicmati waxaa ka mid a cibaadaadka inuu yeelay calaamado iska cadcad oo qofka cilmil iyo qof kaleba uu garanaayo oo ilaahay subxaana wa tacaala arrinkooda aanu inagu adkayn wakhtiga cibaadada calaamado cadcad buu ilaahay u yeelay inagumana aanu adkayn bisha ramadaan waxay ku sugnaanaysaa in la arko bishii ramadaanoo bilatay oo ugu yaraan arko qof muslima qof muslima qof muslima markaan leenahay ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqoto ama addoon ha noqdo ama qof xora ha noqdo oo cadliya cadli markaan leenahay waxaynu uga jeedna waa inay qof waajibaadka guta kabaa'irta iyo dembiyada waaweynna ka dheeraada sakaa'irta iyo dembiyada yaryari hadday ka dhacaanna israar aan ku samaynin waxaa halkaa ku baxaya hadduu nin faasiqoo lagu yaqaano inuu waajibaadka dayaco ama kabaa'irta sameeya uu yidhaa bishii baan arkay turaddu shahaadatu shahaadadta waa la radinaya lama aqbalayo walow muslimba ha ahaadee waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam cadaala ayuu xusay fain shahida shaahida cadlin cadaalad buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam halka sheegay lamana odhanayo soo kii rasuulku ninkii acraabiga ah ku yidhaha tashhadu an laa ilaha illa allah lianna hada alxadiida daciif xadiid sugan maa rasuula ka sugnaada alayh salaatu wasalaam hadduu sugnaan lahaana waxaa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen jamaacatu min ahli lcilmi waxaa lagu xambaaraya rasuulku ninkaasi inuu ogaaday cadaaladiisa markaa halkaa nin hadduu arko halkaa qof ee cadliga ahi macnaheedu waxay noqonaysaa bishii ramadaan inay sugnaatay waxaa kaloo bisha ramadaan ay ku sugnaanaysaa shacbaan soddonkeedu inay dhammaystirmaan wuxuu yidhi ibnu cumar radia allahu canhu taraa annaasu alhilaal dadkii baa waxa weeyaan bishii inay arkaan isku dayay oo arrinka noocaasi ah waxa weeyaan juhdi ku bixiyo dadaal taana waxaa loo baahan yahay in dadka muslimiinta ahi bisha aragtideeda bal ay ku dadaalaan deeta rasuulkaanu warramay uhi annii ra'aytuhu fasaama wa amara annaasa bisiyaam inaan anigu arkay baan rasuulka u sheegay deeta rasuulku wuu soomay dadkiina wuxuu amray inay soomaan waa ibnu cumar oo qura ayaa markaa arkay ibnu cumarna markaa cadli bu ah haddii markaa bishii la arki waayo oo daruuri ay qariso ama wax kaleba ay qariyaan shacbaan unbaa soddonkeeda la dhammaystiraya rasuulku wuxu uhi fain guma calaykum ashahru facudduu alaaiina mutafaqun caleyh can abi hurayra haddii bishii waxa weyaan idinka qarsoonto marka sagaal iyo labaatankii shacbaan ay dhammaadeen bishii ramadaan ay arki waydaan soddonka shacbaan u dhammaystira markay dhammaadaan deetana ramadaan bilaaba waa soomi bisha shawaal ee ciiddu maalinta u horraysa ay tahay iyadu waa ka duwan tahay oo laba markhaati oo cadliya wax ka yar kuma sugnaato sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa u kala duday haddii cidi arki weydana masalada kale tanay kala mid tahay oo soddonka ramadaan baa la dhammaystiraya masale kale ramadaan iyo ciiditoona kuma sugnaanaysa bilxisaabi alfalaki waxyaabahan ay xisaabiyaan iyo kalandaradan iyo waxan loo cuskan maayo waayo sharcigu arrimaha noocaasi inaguma kalifin bal rasuulku wuxuu yidhi suumuu liru'yati waaftiruu liru'yati xisaabo kale iyo waxyaabo kale raadiyeyna mu odhan markaad aragtaanna sooma markaad aragtaanna afura bal wuxuu yidhi rasuulku laa tasuumuu ha soomina xataa taraw lhilaal walaa tuftiruu xataa taraw fain gumma calaykum faqdiruu lahu waan ha soomina ilaa bishii aad aragtaan hana afurinoo soomkii ha gebagabayna ilaa aad aragtaan shawaal haddii laydinka qariyana dee waxa weeyaan dhammaystira bishii soddonkii dhammaystira marka labada xays waxay tusinayaan xisaabtu inaanay cibro lahayn leanna rasuulku soomkii iyo afuritaankiiba wuxuu ku xidhay ru'yada aragtida bisha ee rasuulku mu odhan haddaad arki weydaan xisaabta cuskada mu odhan haddii in la cuskadaa sharcan ay bannaan tahayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa sheegi lahaa masale kalean baraarujinayaayo qofka cadliga ee bisha arkay shardi kale loo shardiya bay dhaheen culimadu waa inuu noqdo qawiya albasar mid indhihiisu ay yihiin kuwa fiican oo araggiisu aanu daciif ahayn waa inuu noqdo leannahu qof kelidii ah oo indhihiisuna dacfi uu ku jiro oo la bishii baan arkay laguma kalsoonaan karo hadalkiisa waxaa laga baqanaya inuu tawahumo inuu ismootiyo inuu arkay oo xirribihiisu waxa weeyaanay bishiiba u noqon karaan xirribihiisu shaad baa markaa qofkaa loo ictibaarinaya qof jamaacadii ka keli noqday isagoo kelidiia oo ummaddiina aan ka indhafiiqnayn indhihiisu ay daciif yihiin sideeduu kelidii u arkay baa imanaysa laa yuqbal markaa shahaadadiisa sida saxiixa ah qofku ka warrama haddii bishii isagu uu arko oo markhaatigiisina la aqbali waayo isagoo kelidii talow ma iska soomaya sidaasoo kale haddii qof quri uu arko bishii shawaal kelidiima iska ciidayaa talow sida raajixi waxa weeyaan haddaad adigu kelidaa bishii aragto oo aad yaqiinsan tahay inaad bishii aragtay oo shahaadadaadii la aqbali waayo lagu soomi waayo ama kelidaaba aad tahay oo bishii shawaal aad aragto markhaati labaad aanad wadan oo shahaadadaadii lagu ciidi waayo waxba kuu tari maysa aragtidaad aragto dadkaad la soomaysaa dadkaanad la ciidaysa ku dhaqimaysa aragtidaada bidaliil yui rasuulku alayh salaatu wasalaam asawmu yowma tasuumuun wlfiru yowma tuftiruun waladxa yowma tadaxuun soomku waa maalinta aad soomaysaan jamaacatu naas waa maalinta soomayaan afurkuna waa maalinta jamaacatu naas ay afurayaan udxiyada maalinta la qalayana waa maalinta jamaacatu naas ay qalayaan allahuma ilaa wuxuu ka soo reebaya alcalaamau bn cuthaymiin raximah llah hadduu kelidii meel ku nooli reer miyi geeliisa la jooga hadduu yahay oo klidii kelidii bishii arkay jamaacana aan ku xidhnayn oo ciday isku xidhan yihiin baari jirin oo cilaaqaadkuba ay u go-an yihiin isagiiyo geelaysa ay ka dhexeeyaan dee yuusugaaba uu iska soomaya kaas ciiddiina dee waa kelidiiba cidba iskuba xidhnee waa iska ciidaya hadduu kelidii waxa weeyaan u arko xaaladda noocaasi markay dhacday masalo kalaa imanaysa qofka waxaa dhici karta inaanu ogaynba maalintu inay tahay maalin ramadaan cabdira ninay ku dhacday baa halkan la fadhiyan la hadlaya nin baa iska seexday bacda alcishaayigii inay ramadaan tahayba kama war heline subaxiunbuu soo toosay dadkii oo sooman subaxiibuu soo toosay amaba waxaa dhacday bishii ramadaan bartankeeda ayuu inuu maalin ramadaan ay tahay ba uu iska ilaabayba mabuu niyoonba subaxiina quraacdiibu waxa weeyaan uu gacmaha u laabtay shaarka uu iska laabay gacmaha soo quraacdu usoo faraxashay uu ilaabayba inay ramadaan ahaydba dadka noocaasiya horta wax dembiya dee ma leh oo qofku wixii jaahil uu ka yahay dembi kuma laha qofku wixii uu ilaabana dembi kuma laha laakiin waxa isweydiin leh masale kale ayadana la isku waafaqsan yahi marka kaa ilaabay uu xusuusto walow maalinta in yaribaha ka hadhee kaan ogeynina uu ogaado markaa waa inuu imsaak bilaabo uu joojiyo waxyaabihii soonka burinaya o dhan taana waa la isku waafaqsan yahi laakiin maalinta caynkaasiya ma lagu leeyahay hadhow tole ma qallaynaya jumhuurku waxay dhan waa qallaynaya laakiin sida raajixu waa inaan qadana lagu lahayn waxaa taasi culimada ay yidhi qada laguma laha ay u daliishadeen soomu yowma caashuuraa maalinta caashuuraa in la soomaa faral bay ahaan jirta waxaa dhacday rasuulku alayh salaatu wasalaam maalin inuu diray se xadiid salama ibnu waqic fi lbukhaari ku taalla ninuu diro u hi dadka dhexooda ka dhawaaq waxaad tidhaahdaa maalintu waa yowmu caashuuraa qofkii wax cunay maalinta inta ka hadhay ha joojiyo kii markiisa horeba afxidhnaana ee weli aan quraacanaha iska afxidhnaado sidaa markaa dhacday dad iska quraacday baa intii hadhay u joojiyey lamana odhan hadhow tole maalintii qalleeya kuwii kuwaas ayaa markaa la xukun noqonaya takliifkuna qofka marka le shaygaasu mukallaf kuyo laga rabaa de wuxuu ku xidhaya cilmiga kana mama ogeyma mukallafba kuma ahayn markaa soomkaas ee muxuu waxa weeyaan qallayn doonaa kumay dareerin caadadu si ahlucilmigu ay tilmaameen dadka bisha ramadaan arkay in mushqaayad la siiyo bal in mushqaayad la siiyaa dhibaataa bay keeni kartaa dhibaatada ay keeni kartaana waxa weeye in waxa weeyaan dad aan arkini si ay mushqaayadda u helaan ay yidhahdeen waanu aragnay wala wala bilayaasha la marinayana ay kaga xagaf siiyaan ila lacagtay doonayaan markaa baabka alla xidh waxa mushqaayad ayaan la siinin dadka waxa weeyaan arka bisha ramadaan ama bisha waxa weeyaan shawaal waxaynu u gelaynay masalada niyada soomku waa cibaado niyu markaa u baahan yahi waayo dee ikhlaas baa loo baahan yahy ilaahay daraaddii qofku waxan inuu u samaynayo soomka sidee bay suurtagal u tahay isagoo niyoonba in la yidhaha ilahay daraaddii buu u samaynaya laa yumkinu ikhlaas biduuni niya ilahayna wuxu uhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin rasuulkeenna wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaasha sixadeeda iyo fasaadkeedu wuxuu ku xidhayay niyada wa inama likulli imri'in maa nawa qof kastaana wuxuu niyaystuun buu leeyay waxaanu niyaysan ma leh waxaa waajiba niyada soomku inay dhacdo waaga ka hor walow daqiiqad baa ka horayso walow laxda baa ka horayso waagu intaanu bilaacin ka hor waa inuu qofku niyeysto sida xadiidu xabsa uu tusinayo meesha wax laga niyeysanayaana waa qalbiga ee carabkana maaha indhahana maaha xubno kalena maaha qof kasta oo doonay inuu soomana macnaheedu dee waa inuu niyooday niyaduna waxay noqonaysaa alcazmu cala asiyaam inuu goosto inuu soomo niyadu waa intaa ficilkaasi qalbiga uu ka qabtay qofka mujarad doonista uu doonay berri inuu soomo ayaa niyadiya inuu suxuurtiisii soo dhigto suxuurtii uu cunay oo saqdaa dhexe uu kacay waxay tusinaysaa nin soom doonaya inuu yahay taasaa markaa niyadiya waxay muslimiintu isku waafaqsan yihiin caamat lmuslimiin waxay isku waafaqsan yihin niyadu qofka inay ka ka ansaxayso biduuni kalaam isagoon ku hadalba waayo niyada meesha laga qabta ayaa qalbiga ah ee maaha afka afka haddaad ka qabato waa camalkaba adigu aad qabato niyadii waa laysla soo dhaafa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam kamay sugnaanin inuu yidhi niyada ku dhawaaqa oo nawaytu sawma qadin dhah ama nawaytu salaata kada idan arrinkaasi wuxuu ka ka mid noqonayaa min albidac almuxdatha bidaca dadku ay la soo darriyeen buu ka mid rasuulkuna muu samayn khulafadiina may samayn saxaabadiina may samayn axad min a'immati larbacana mu odhan laa shaafici walaa maalik walaa axmed walaa abu xaniifa bidaca iyo muxdathaadka ayaa arrinkaasi uu ka mid yahay waxaa haddaba isweydiin leh qofkaba waxaa looga baahanya habeen kasta inuu goonidiisa u niyoodo mise habeenka u horaysa hadduu niyoodo inuu rabadaan oo dhan soomayo taasi ayaa kaga filan labada qowl ba ahlucilmigu way yidhaahdeen waxay la raajaxsan in habeen kasta niyo gooniyo loo baahan yahay leannau soomku waa cibaado uu soo dhex gelayo waxyaabo aanay isku jinsi ahayn oo habeenkii oo dhan baa dee u dhaxeeyo oon la soomanayn oo la cunayo oo la cabayo oo waxa weeyaan dumarkii la ysarkayo idan niyada maalintii u horraysay la niyooday waxyaabaa soo dhex galay taqatuc googoobaa soo dhex galay niyaa loo baahanya markaa fii kulli layla ah